إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidanka uganda ee la geeyey magaalada buulomareer ayaa madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta degmada kurtunwaari iyo gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay inuu ka hurdi waayo weerarada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayaan magaalada muqdisho waxaa degan xaalada deegaan ay ku dagaalameen ciidamada maamulka somalilan iyo jabhadda ku sugan buurta gacan libaax iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ayaa jebiye amar ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in la hakiyo waxbarashada tan iyo bisha sebtembar maktabka dacwada ee degmada baraawo ayaa dowladiiniya usoo xiray haweenka waxbarashada maraakiista deegaanka kuunyabarow wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowlo sharciga usoo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee gobolka madaxweynaha ruushka ayaa dowlado afrikaan ah u ballanqaaday inuu siin doono qamadi bilaash ah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidanka uganda ee la geeyey magaalada buulomareer ayaa madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta degmada kurtunwaariy ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dhibaatada ka dhalatay duqeynta yugandeeska waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada uganda ee haysta degmada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta degmada kurtunwaarey halkaas oo ay qof ku dileen kuna dhaawaceen laba kale dadkaas oo dhammaantood ahaa dad shacab ah tuulada oo lagu magacaabo iidow guudow ayaa waxaa ku dhacay dhowr madfac oo nooca bmka ah ama ay soomaalida u taqaano fooriyaaye hase ahaatee gabar uu dhaawaceedu garaab ahaa ayaa saqbarkii dhexe ee xalay la xaqiijiyey inay naf baxday ehelada dadka ay dhibaatadu gaartay ayaa aada u cambaareeyey ciidanka uganda kuwaas oo muddo dheer duqayn ku wada tuulooyinka hoostaga degmooyinka qoryooley buulomareer baraawe iyo janaale qaar ka mid a ehelada dadkooda ay duqeeyeen ciidamada shisheeye ayaana u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan madaafiicad ku soo kacay oo buulomareer xagis gaalada gaalada adiga bacdicesh iyaga cesh lagu jira idowgudow tuulada idowgudow oo kurkuwar ugu saabsan hadii warkii waa kushiiday madaxa ka galay sanjir dadkana ku sancishan u ahay gawraca kaantay kalkaan kaan gaartay oo macnaa alhamdulillah kuma sanjir ah gawarka arda dooro balla waaye gawarna hooyadiisa dhaawac waaye gawar kalona adeerkay dhale cajiraha labada cajira isku dhalay sirigaa ku jira dhaawac waaye marka dameer iyo lo iyo wax dareena laga qaaday wallaahi wallaahi dareenkaayna koley bini aadamaan nahay maanta niyadeena ku jirta ilaahda og insha allah nin hadda intaasoo kilomitr ku yimid guriyaashaana ilmahan baabacana raabo ku midna sidoo kale waxay sheegeen inay dhib badan ku qabaan ciidamada uganda hal hafta ganacsaa ka dhacay halna xaafada soo dhexgalay kii xaafada oo soo galee dhib weyn moo geystay meel raadka ah aa dhibka gaariyan dhaawac wallahi hal meel horta waan furay beelna horta firilaa ku jiraa firil wallahi dhib weynaan dareenay dhib weyn aad aad aan dareena oo gaalada xaggeeda ah muddo bil laga joogo ayay ciidamada uganda ee haysta degmada baraawe waxay duqeeyeen tuulo aad uga dhow degmada baraawe halkaas oo ay ku dileen lix carruur ah xilli meel ay isugu yimaadeen ay ku cayaarayeen hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha kama hadlaan gumaadka ciidamada shisheeye ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed sidoo kale dowladda federaalka ayaa ku faanta duqeymaha noocaan ah iyagoo ku tilmaama kuwa guulaystay oo ay fuliyeen saaxiibadood laguna dilay xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay inuu ka hordi waayo weerarada iyo xarakada shabaab ulmujaahidiin ka fulinayaan magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa qiray in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si laba jibaareen howlgalladooda magaalada caasimadda ah muqdisho isagoo u khudbadeynayay xubno ka tirsan dowladda ayaa waxa uu sheegay in subax walba loo soo gudbiyey warbixin ka timid booliiska kana waramaysa xalay iyo wixii ka dhacay xamar wuxuu tilmaamay in warbixinadaas uu ka ogaaday korarka weerarka wuxuuna tusaale u soo qaatay in muddo saddex cisho ah muqdisho lagu qaarjiyey in ka badan labaatan xubnood oo dowladda federaalk ka tirsan taas waxaa ugu daran sida uu sheegay inuu warbixinta ka daalaacday inay baxsadeen dhammaan raggii howlgallada fuliyey balse meydadka loo qaaday xarunta c i d da lana baarayo xamse wuxuu sheegay in arrintaas ay tahay mid uu habeen dhanka gami waayey uu hurdadii ugu waayey wuxuuna tilmaamay in ay kordhiyeen ciidamada ka howlgala magaalada muqdisho muddo hadda aan filayo inay un dhowr bilood laga joogo ayaa waxaan la adkaysan waayey riboodyo ay booliisku ii keeni jireen subax kasta marka subax kasta waxaa la keenaa ribood xalay maxaa dhacay ama labaatan iyo afartii saac ee ugu dambeeyey maxaa ka dhacay magaalada marka la akhriyey oon akhriyo waxaa ii soo baxday saddex maalmood oo isku xigta ayaa waxaan tiriyey dad aan ka yarayn dhowr iyo labaatan qof oo dhimatay oo la leeyahay haddana way baxsadeen wuu dhintay wuu baxsaday waa dhintay waa baxsaday meydka waxaa la keenay si ay dhiida waa baxsaday kii kale waa baxsaday inkastoo dowladda federaalk ee muqdisho keentay ciidamo militari ah oo uganda lagu soo tababaray haddana weli ammaanka ma sugna oo waxaa joogta ugu dhaca weerarada lagu ugaarsanayo xubnaheeda muuqaal cusub oo dhowaan soo saaray kanaalka wararka alkataa'ib ayaa lagu soo bandhigay dagaal maalin cad iyo xili habeen ah labaduba ka dhacay magaalada muqdisho oo hub loogu soo furtay dowladda federaalk isku soo wada duub oo hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa niijab weyn ku ah ciidamada dowladda federaalk ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka dowladda dhanka kalena ciidamada gaarka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida howlgalladooda loogu cabanayo waxaa degan xaalada deegaan ay ku dagaalameen ciidanka maamulka somalilan iyo jabhadda ku sugan buurta gacan libaax maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal ka dhex qarxay maamulka muuse biixi iyo jabhadda mucaaradka ee maalmahanba isku uruursanaysay buurta gacan libaax ee u dhexaysa hargeysa iyo barbera dagaalka ayaa ka dhacay tuulada lagu magacaabo daarimara oo u dhow buurta gacan libaax waxaana afhayeen u hadlay jabhadda uu shaaca ka qaaday in dagaalka dhankooda lagu soo qaaday ay ka dambeeyeen ciidanka somalilan iyo kuwa r r u e ay ingiriisku tababartay mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inuusan jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray dagaalka balse dhanka somalilan ay hal gaari ka gubeen islamarkaana aanay ogeen inta uu laegyahay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ay soo gaaray dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay is arkeen koox shan ah oo ka socotay mucaaradka islamarkaana kormeer ku samaynaysay waddooyinka soo gala buurta iyo ciidanka somalilan waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidamada maamulka somalilan ay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tegeen waxaana haatan degan xaaladda tuuladii lagu dagaalamay waxaa jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan oo sheegay inay dadaal ku bixin lahaayeen sidii ay colaadda meesha uga saari lahaayeen una soo ogaan lahaayeen waxyaaba ay tabanayso jabhadda gashay buurta gacan libaax falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in soomaaliya uu ku socdo qorshe ay etoobiya iyo reer galbeedku wataan oo ah in la soo celiyo colaaddii qabaa'ilka colaadda laascaanood iyo kuwa ka jira gobollada somalilan ayaana aakhirkii la doonayaa in marmarsiyo looga dhigto in loo diro ciidamo shisheeye sidaasina lagu geeyo xabashida una qabsato qaybo ka mid ah xeebaha iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ayaa jebiya amar ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in la hakiyo waxbarashada tan iyo bisha sebtembar waa kanaa weriye muday oo warkaas inoo faahfaahinaya iskuullada gaarka loo leeyahay ee magaalada muqdisho ayaa la furay kadib muddo fasax ah oo ay ku jireen maamulayaasha iskuullada ayaa ka soo horjeestay amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo ahaa in bisha sagaalaad la furo xilli hadda lagu jiro bisha toddobaad dhammaadkeeda mid ka mid ah maamulayaasha iskuullada la furay ayaa ka waramay waxaa ku kalifay in ay tacliinta bilaabaan
waalidiintii annaga aan u sheegan in agoos iskuulaadka ay furmayaan iyo ardaydii guux iyo jahwareer badan ayay ku keentay waalidiin badana muxuu ahay nala soo xiriiraya oo dhahay marka fasaxii oo marka hore labada bilood ahaa bil dheeraad ee miyaa lagu daray iskuulaadka dib miyaa loo dhigay waxbarashada gaarka marka aan leeyahan waxaad dareemi kartaa in mushaarka macalimiinta inay iyaga iska bixiyaan lacag ardada laga soo qaado lagu bixiyo iskuulaadka waxay degan yihiin guryo oo kiri ah qof walba wuxuu dareemi karaa in guryahaasina u baahan yihiin marka kiradii lasii bixiyo marka saameyn xoog leh ayaa ka imaanayso haddii waxbarashada dib loo dhigo la yidhaahdo sebtembar labadeeda ha la furo dowladda federaalka ayaa danaynaysay in fasax dhowr bilood ah ay geliso waxbarashada lamana oga sababta ka dambaysa arrintaasi iyo waxa ay ka faa'iidayso dowladda federaalka waxaa dhanka waxbarashada ka caawiya hay-ado shisheeye maktabka dacwada ee degmada barawo ayaa dowlad diiniya u soo xiray haweenka wax ka barta maraakiista deegaanka kunya barow waa kana mahad cubayd dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar maalin ah islamarkaana loogu magacdaray hooyada mu'miniinta ee maymuuna ayaa loo qabtay gabdhaha wax ka barta maraakiista kunyo barow ee shabeellaha hoose intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah munaasabadii lagu soo xirayay dowladan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan ugu horreyn sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana mid ahaa marti sharafta ayaa haweenka kula dardaarmay inay deriskooda xaq dhowraan
deriska soo raba inuu ka hadlo ayuu ku celceliyay nabigu oo ilaahay baan ku dhaartee ma rumaysna ilaahay qofka alla ma rumaynayo ma rumaynayo qofku ilaahay saxaabadii way la yaabeen nabiga markaas waxay dhaheen khaaba wa khasira kaasi waa qof iska hoogay ee waa kee markaasu wuxuu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa qofka deriskiisu uusan ka badbaadaynin sharkiisa deriskii la rabay in loo ixsaan falo wanaaggaagu uu gaaro mar walba oo nabigu uu yihi gabadha maraq karsanaysaa ha badiso deriskeedana ha fiiriso hana u hadiyeyso uu leeyahay oo ha layska warhaayo ha layska warqabo deriska haddii marka dhibkaagii keliya uu tagayo deriskaagii waxba iimaan ma jiro haddaad doonto jalbaab weyn qaado oo darbaal la eg indhaha qamsi haddaad doonto xataa labada daldal waxba iska iska iska dug haddaad doonto waxba tari mayso waa in shuruucdaas ee ay ku hagayso sharciga ilaahay oo isagu nidaamka alla noo dhigay aad ku socotaa la rabaa
sidoo kale waxaa goobta kelimad ka jeediyey suldaan cabdideeq oo ah suldaanka beesha daarood ee gobolka shabeellaha hoose waxaa la rabaa marka hooyadu awlaaddeeda inay la saaxiibto hadday gabdho yihiin iyo hadday weylal yihiin intay tarbiyaynayso inay la saaxiibto inay waxa ay maaragtay macallimiintu u soo akhriyaan ay maaragtay iyaduna ay geesteeda ay mas-uuliyadda iska saarto in ay nadaafadooda iyo noloshooda siday uga dadaalayso ay u fiidhiso ilmaheeda ilmahagu madariskay dhibaan ma deriskay tuuriyayaan yay la saaxiib yihiin
dhanka kale haweenkii loo soo xiray dowladda ayaa iyaguna soo gudbiyey casharadii ay qaateen intii ay dowladdu socotay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku bilaabay magaca ilaahay anigoo ah uma cabdiraxmaan dowladda waxaa lagu qaatay shan kitaab baa lagu qaatay waxaa ka mid a tarbiyatul awlaad waxaa ka mid ahaa jaarkaa ka mid ahaa in jaarka maad aragtana la isku maxaa la isdhibinoo la iswanaajiyaa ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa cilmiga in cilmi la barto waxaa kaloo ka mid ahayd akhlaaqiyaadka waxaan waxaan ka faa'iidnay tarbiyatul awlaad in ilmaha maxaydana jismi ahaan han loo dhisin oo loo dhiso akhlaaqad ahaan iyo maxaydana iibaan wuxuu ilaahay subxana taala ugu dhowaan lahaa diinta siduu u baran lahaa kitaabka qur-aanka sidii loo bari lahaa sidii maxaydana nadaafadiisa loo ilaalin lahaa sidii maxaydana ilaahay subxaana tacaala salaadaha loogu xulaa shanta salaadaha u baran lahaa masaajidada maxaa loo bari lahaa anuu magaciga ee maryam cabdullaahi awiis oo ku dareeraya markaska abidujaana dadka oo muslimiinta walaalaha lamadu qof iska walaasho lahayn inay isxaasidno inay iska jiraan walaahi walwiin ku faa'iido maasha allah culimmadii cashirkaas nii dhigteen mowduuca ilaahay ajri xasanaad isal koob karayna ku sii dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada degmada baraawi uu duuro u soo xiray haweenka maamulo maraakiista kunyo barow
jasaaka allahu khayran mahad dhanka kale wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa waxay dowro sharciya usoo xirtay saraakiisha ciidanka xisbada ee gobolka maxamed amiin ayaa mar kale faahfaahinaya dowladan oo socotay muddo dhowr cisho ah ayaa waxaa looga dan lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ciidanka xisbada si ay u horumariyaan howlahooda wanaag farista iyo xumaan reebista ciidanka xisbada iyo saraakiishooda ayaa waxa ay dowlada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyadoo waxyaabaha xoogga la saarayay ay ka mid ahaayeen ilaalinta miisaanka suuqyada munaasabadii gunaanad ku ahayd dowladda ayaa waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay culimo iyo marti sharaf kale saraakiisha dowladda loo qabtay ayaa dhankooda ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay socotay dowladda kutubadii la ka akhri qaar ku mudaya wal ku sheega doon mayba ku mudahay risaalooyinka la ka akhri rasaalo la eraaw alwasiyatu talaatiin lilumaraa rasaal eraaw ku mudahayti oo risaalooyinka oo la ka akhriyay reer fara badan oo kula kulmiya ku mudahayti may kale ku mudahay rasaal eraawyon almuhtasib sifaatuhu wa adaabuhu rasaal eraaw ku mudahayti may kale ku mudahaytay almas-uul wa adaabu alaamaanaat alwaajibati caleyh rasaal eraaw ku mudahayti waxyaabaha unugta ku qaadani meehayta dariiste mucaamilaadka suuga waxyaabaha geeka umada in badan ka dhex dhagamaayaan waxyaabaha ku qaldan iyo walaa waxyaaba yoobka saxayno in mahadsantiin horan sii wadi la eraaw yamaydiga baran waxyaabaha una barani may kumada sida miisaanka miisaanka geeka umadaana dhibadan ka haysan miisaankaasoo haddii una qaladnoona waxyaabal badan oo ka hadlaawo ummadoo geekana in ka hadlaayaan ogaashiyo ogiima in ka hadlaayana ilma doro in ka hadlaayaan wafa maydhata tusaale ahaan miisaanka may wakiilidiis kun garan nan binaadinga maqalada kor kunki garan waa suubsinye saaraya dhibwiin muku sheenaa nuskeekina mayba shambowl garan walma ku qaldan saaraya laakiin dhibkii may ku kooy huwa itum huwaagi meeragaase lama boqol email ku faday konton garan nanki meeragaase lamadii boqol anta saare labaatan garan lay bakiiride labaatan garan wal ka abire mejar hoberta ana meedhan ha ku gaday bas siniskiiniina lahaysay silay kaa bireekere adeer sama ee lama boqol iyo konton lagu faday kan kiiroo beertoona raaliki ima dhibna marka gaba kiiride walaashii ka cabirde madi kaas laha ku degi lamada boqol iyo kontonkii hooba dhatar dhow boqol labaatan iyo shan garan ku es waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abujacfar ayaa bogaadiyey ciidamada xisbada wuxuuna u jeediyey dardaaran may basi naftay iyo naftu walaalo dardaaramay taqwa allahi tabaaraka wa tacaala uma ani waajibaadkii iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii weynayay kii oo meelalaska dul akhriyay runtii shaqo hordhaamadeedan taaliyo laakiin isxasuusin waay min baabi wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin waay isxasuusintii marka anig zaalda kawaalado walbadan mintarta jazaakum allahu khayran shaqadayna la lama kiciyo la lama raabo qofka mas-uulkeena haddee culayska saaran dorada kortaan macnaha mal unbaahan dulmi iyo macnaha cinaad inaynu dadka kala dhagagna ma unbaahan markasta ani cadaalad una laazimo alcadaalatu fii anfusina وفي المجتمع عموما dadka dhamaantiyo in cadaalada dhana lanku laaban jazakum allahu khayr ciidanka xisbada ee ka howlgala magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay ka shaqeeyaan wanaaga faristiisa iyo xumaha reedistiisa ciidankan ayaana ka duwan kuwa dowladda federaalka ee magaalooyinka ka howlgala ee loo yaqaano booliska zakiya xuseen oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa sheegtay maalmo ka hor in ciidankoodu ay laaluush ka qaataan bulshada horta wax waa ka qabana horta wax waa ka qabana laakiin horta hal shayna ilaa la ogaado weeyaan ciidanka booliiska keliya maahay ciidamada qarankasi guud ahaanba intaa ku dadaali karna horta waa ku dadaalnaa laakiin laba doolar iyo saddex doolar oo askari la siiyana aniga shaksiyan wax oo amniga hadda dhibaato saaseetu u keenayso oo weyn ah ma aaminsani sababta beledka haddii kale se si xun u qarxi lahaa sooma ilan jegboonyada hadda booliis baa gacan ku haayo
warkan duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon madaxweynaha ruushka ayaa dowlada afrikaana u ballan qaaday inuu siin doono qamadii bilaash ah kulan maalintii khamiistii ay wada yeesheen wufuud ka kala socday dalal ka mid ah qaaradda afrika iyo dowladda ruushka ayaa wuxuu ka qabsoomay magaalada saint petersburg halkaasoo madaxweynaha putin uu ku ballan qaaday inuu siin doono qamadii bilaash ah wadamo ka mid ah afrika kulankan oo sida xukuumadda moscow ay ka dhawaajisay ay reer galbeedku isku dayeen inay fashiliyaan ayaa wuxuu kusoo dhammaaday guul kelimadii furitaanka shirka wuxuu putin ka sheegay in qamadigi ukrain uu siin doono dowladaha afrika heshiiskii hore ee qamadiga ee u dhexeeyay ukrain iyo rushiya ayaa gebi ahaanba burburay waxaanay xukuumadda moscow ku eedeysay in heshiiskaas ay buriyeen amaba ay ka dambeeyeen burintiisa reer galbeedka shirkan oo socday muddo laba cisho ah islamarkaana ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn ruushka saint petersburg ayaa waxa ay moscow ku dardargelinay siyaasadeeda cusub iyo ku wajahan qaaradda dhanka kale waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha iyo waxa loogu yeero xuquuqul insaanka moscow waxay sidoo kale sheegtay in wufuudka kala socotay ilaa konton dowladood oo kala duwan ay shirka kasoo qayb galeen xogaha qaar ayaa tibaaxaya in dalalka uu ruushka ka caawin doono qamadiga ay ka mid tahay soomaaliya waxaa kale oo xusid mudan in taageerayaasha afgembiga niger ay shalay la soo baxeen calanka ruushka taasoo ah in xukuumadda moscow ay galaangal xoog leh ku yeelatay siyaasadda cusub ee qaaradda afrika warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon weynageynta